barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin shan iyo tobanka bisha koowaad sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhallinyarada soomaalida ah ee ku dhaqan xaafadda islii ee magaalada nairobi oo ka hadlay siday u arkaan joojinta shiishadda ee dalka kenya oo gebi ahaanba laga mamnuucay cabisteeda
horta dhallinyarada bulshada waxay ku haysaa dhibaato fara badan marka shiishada sideedaba sigaarka way ka daran tahay boqolkiiba boqolka way ka daran tahay marka maxaan dowladda aan wargelinaynaa inay garabna siiso dhallinyarta hadda ay wada dhuntay qadka ka wada baxday in meel rehabilitation loo suubiyo oo oo mobilization la wada suubiyo oo dhallinyarta meesha ay wada joogaan dhan shaqooyin loo abuuro
sidoo kale waxaad maqli doontaan nin dhallinyaro ah oo kabalyeeri ka ah maqaayad lagu cunteeyo oo sheegay inuu dhaqaalo kooban oo ka soo gala uu ku dhisanayo guri
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan inta barnaamijka uu socdo aan ka marnayn dhinaca heesaha
maantana lalabaha jacayl lubiganiyawga ildaran layaab adigoonu arag lisoo laabta iigu hay xubintii ciyaarahana kama marna dhegaystayaal balse marka hore ku soo dhowaada warkii iyo caalamka dowladda maraykanka ayaa joojin doonta barnaamij u oggolaanaya qaxooti u dhashay dalka el salvador in ay ku noolaan karaan kana shaqaysan karaan dalka maraykanka marka la gaaro sanadka dambe sarkaal ka tirsan waaxda socdaalka maraykanka ayaa sheegay in laba boqol iyo lixdan kun oo ruux oo u dhashay dalka el salvador ee bartamaha qaaradda ameerika ay wajihi doonaan masaafuris marka la gaaro sagaalka bisha sebtembar ee sanadka labada kun sagaal iyo tobanka dadkan ayaa maraykanka ku noolaa ku dhowaad labaatan sano kadib markii ay boqolaal kun oo ruux oo u dhashay dalkaasi ay ka soo hayaameen el salvador kadib markii uu garaacay dhulgariir aada u lixaad weynaa sanadkii labada kun iyo kowdii
dad isoo miidaamiyey ayaa isu qarxiyey suuq ku yaalla caasimadda ciraaq isniintii hore halkaasoo ay ku dhinteen lix iyo labaatan qof ayna ku dhaawacmeen tiro kale oo badan qarxyadan oo laba aha ayaa ka dhacay fagaaraha tayraan ee xarunta baqhdaad inta lagu guda jiray xilligii shaqooyinka iyo tacliinta loo kala ordayay aroortii isniinta xilliga baqhdaad goobta ay qaraxyadu ka dhaceen ayaa waxaa ku badan goobaha ganacsiga iyadoo shaqaale iyo ganacsato ay meeshana ka agdhowaayeen cid si deg deg a u sheegatay mas-uuliyadda weerarka ayaan jirin
boqolaal kun oo ruux ayaa isugu soo baxay axaddii shalay waddooyinka caasimadda dalka tunisiya kuwaas oo ka caraysnaa sharciyo ay dowladda soo rogtay oo sare u qaadaya sicirka cuntada booliska ayaa sunta ilmada keenta ku kala eriyey dhallinyaro dhagxaan tuuraysay banaanbixii shalay ayaa sidoo kale ku beegnaa sanad guuridii toddobaad ee kasoo wareegatay kacdoonkii guga carabta ee ka bilowday isla tunis kaasoo ay shacabka tunisiya ku rideen madaxweynihii hore ee dalkaasi zayn al caabidiin bin cali
halkaaad naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal dowladda kenya ayaa dhowaantan mamnuucday in waddankeeda laga cabo shiishadda oo dad aad u fara badan ay isticmaali jireen muddooyinkii ugu dambeeyey dhallinyarada xaafadda isli ee magaalada nairobi ayaa haddaba ka hadlay siday u arkaan go-aanka dowladda kenya ay ku joojisay isticmaalka shiishadda waxaana qaarkood ay soo jeedeen in dhallinyarada loo sameeyo goobo markaa dhaqan celina oo sidoo kalena looga waxygeliyo waxyeelada shiishadda sida warbixintan nairobi uga soo diray wariyaha v o a khadar maxamuud xareed
wixii ka dambeeyey markii ay dowladda kenya ay dalkeeda ka mamnuucday ka ganacsiga iyo isticmaalka shiishadda ee dhammaadkii bishii hore waxa ise soo tarayey aragtiyo kala duwan oo ka kala imaanaya qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya gaar ahaana dhallinyarada oo inta badan lagu tiriyo inay yihiin kuwa ugu isticmaalka badan shiishadda inta badan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa si weyn u taageeray go-aanka ee dowladda kenya ay ku joojisay isticmaalka shiishadda magacayga waxaa lahaa xasan cali faarax arrinkan shiishada la joojiyey waa arrin wanaagsan waa taageeraynaa dhallinyarada yaa ku halaawday waa meesha ay ka bilaabaan halaawga waa in marka arrinkaas dowladda ku taageeraynaa waxaana jeclaan lahayn in meel kasta laga joojiyo hadda magaalooyinkii meelihii iyo hoteeladii waaweynaaye ku faafeen dad badan baa bartay becsharo weynay noqotay dhanka kale haddii loo fiiriyana waxaa waaye waa arrin mustaqbalka saameynaysa sidaa awgeed ani ahaan ra'yigayga waa taageera in la joojiyo
bismillah magacayga waa aadan axmed cabdi waxaana joogaa dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi sli waxaan maanta kula kulmay t v-ga ama raadioga v o e da waxayna maaragtay ka hadlayna waxay tahay barnaamijka ah in shiishadda ay tahay mid u wanaagsan bulshada iyo mid u daran marka taas isweydiin ma lahaa waa cadowga bulshada wax walba oo ah balwad anigoo ah magacayga cabdicasiis aadan axmed oo ku dhaqan xaafadnahay magaalada nairobi xaafadda isli shiishadda horta waa horta dhallinyarada bulshada waxay ku haysaa dhibaato fara badan marka horta shiishada sideedaba sigaarka way ka daran tahay boqolkiiba boqolka way ka daran tahay marka maxaan dowladda aan wargelinaynaa inay garabna siiso dhallinyarta hadda ay wada dhuntay qadka ka wada baxday in meel rehabilitation loo suubiyo oo oo mobilization la wada suubiyo oo dhallinyarta meesha ay wada joogaan dhan shaqooyin loo abuuro
sidoo kale waxaa iyaguna jira dhallinyaro kale oo aragti ahaan ka soo horjeeda go'aanka dowladda kenya ay ku joojisay shiishadda dhallinyaradaasi ayaa u badan kuwa isticmaala shiishadda magacaydu waa xabiibta mageed waxaanahay dhallinyaro ku nool islii haddii laga hadlaa arrintan shiishadda dhinacana waxay ka tahay muhiim dhinacana waxay ka tahay maxaan ku dhahaa xumaan bay ka tahay muhiimadda waxaa ka mid ah shiishadda dadka cabaan badana dad gaajooda maaha waayo shiishadda markaad cabto waxaa wax oo un baahanaysa midda labaad oo muhiimadda shiishadda dadka loo cabo waxaa ka mid ah waxay siistaa appetite haddii laba saxan oo maxaan ku dhahaa cunto ayaa maanta la cuni qafku wili wax diiqaa ma laha soo taas horta waa muhiim oo xagga maxaan ku dhahaa shiishadda culamo udiinka soomaaliyeed ee dalka kenya ayaa ka hadlay go'aanka mamnuucista shiishadda sheekh maxamed ibraahim shakuul waxa uu ka mid yahay culumudiinka soomaaliyeed ee dalka kenya arrintaas la joojiyey arrin aada u fiican weeye bulshadana u fiican annaguna haddaanu culimmadii iyo waxgaradkii nahay waannu ka hadli jirnay haddana aad baan u dhiirigelinaynaa runtii waa fadli ilaahay subxaana wa tacaala dee dowladdu waxay ka fakaraysaa caafimaadka bulshadeeday ka fakaraysaa shareecada islaamka waxyaabaha loo soo dejiyey walaalayaal waxaa jira wax la yidhaahdo maqaasidu shariica ama ujeedooyinka shareecada loo soo dejiyey ujeedooyinka shareecada loo soo dejiyey waa shan weeye mid ka mid a waxa weeye ilaalinta nafta in la ilaaliyo oo aan lagu xadgudbin nafta aan lagu xadgudbin oo aan la dilin oo aan la dhibaataynin oo aan jirooyin lagu ridin ma garatay mid ka midana waxa weeye in aan maalka la haligin weeye waxaa ka mid a isagana sharaftii iyo cirdigii iyo nasalkii kulli waxaasoo dhan baa soo hoosgelaya marka asbaabihii ilaahay subxaana wa tacaala u sharciyeeyey diinta islaamka dhammaanteed bay hoos imaanaysaa marka aad baan arrintaa ugu faraxsannahay waddamada ay ku badan yihiin soomaalida ee geeska afrika oo ay kenya kow ka tahay ayaa sannadihii ugu dambeeyey waxaa aad ugu soo badanayay isticmaalka iyo ka ganacsiga shiishadda hase yeeshee kenya ayaa dhammaadkii bishii hore ee sannadkii tegey waxa ay dalkeeda ka mamnuucday guud ahaanba isticmaalka iyo ka ganacsiga shiishadda kadib amar ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington inkastoo la tilmaamo inay kooban yihiin fursadaha shaqo oo ay haystaan dhallinyarada soomaalida islamarkaana ay jiraan dad ku dooda in shaqola-aanta dhallinyarada ay qeyb ka tahay in dhallinyaradu ay ka doortaan fursadaha markaasi bannaan ayay muddooyinkan soo kordhayaan dhallinyarada ka faa'iideysta ama ku meel gaaro wixii markaasi fursado shaqo ee bannaan maxamed cabdi axmed waa nin dhallinyaro ah oo ku nool magaalada laascaano waxa uu u waramay wariyaheenna magaalada laascaano cabdikariin olol waxaana uu sheegayaa in uu lacagaha kooban ee ka soo gala goobta uu ka shaqeeyo uu ku dhisanayo guri
waxaan ahay maxamed cabdi axmed waxaan ku noolahay magaalada laascaanood shaqan aan xishood lahayn baan ogaaday waxaan soo bartay sistamka cuntooyinka loo iibiyo ama biniaadanka loo qanciyo ama loo dalbo shaqooyinka weytarkaad ka shaqaysaa bal lacagaad qaadato iyo hamiga inaad guri ka dhisato bal jaranjarada iyo dadaalka aad samaynaysid bal iga waran waxaan shaqeeyaa adigu maalintii lix saac iyo adigu shan shan saac oo ilaa habeennimadii ilaa galabtiiya boos inaan iibsado waxaan bilaabay weliba meel booska waa laga caawiya xagga iibkiisa waxaan bilaabay kadib inaan booskii bilaabo maalinba wax bilaabo hadda alxamdullah bacalmi saddex mitir buu hadda marayaa ganjeelka dambena uu ku jiraa kii horena lacag badan buu noqdo yar waan yar cafuufay laakiin dhawaan baa iska hadgelisa dilaahi ka dhigo shaqada mudalabnimada aad ka shaqaynaysid baad isku dayaysaa inaad guri ka dhisato bal ka horan lacagta aad qaadatid oo kale ilaahay nafta ilaahay inoo daayay waxaan rajaynayaa inaan horey usii socdo gurigaana ka dhiso dee naftayda iyo ehelkaygana de wixii qof nooloo meel joogoo shaqaynaya maxaad qadaataa cidi odhan maysa hebel iyo muxuu haystaaye waa marti adigoo mudalaba oo mushaharkaagu shan doolar yahay ama boqol iyo xoogaa shilin soomaaliya inaad ku hamido lacagteenana waxaa lumiya qaad iyo bilwad baa lumisa sida runtii waxaa laga yaabaa nin bilaa camala yidhaahda shaqo ma hayo in shaxaadka keliya oo tolkii iyo iyo saaxiibadii ka soo gala maalintii haddii habeenkii uu dib xisaabiyo lagaba yaabo maalintii uu ugu liito ugu yaryahay ilaa shan iyo toban doolar ilaa toban doolar inay noqotaba haddana uusan kun ka hayn qaabka aad guriga u dhistid iga sheekeen sidee u dhistaan ma bishii baad waxa ururisaa bal ka waran miyo waxaan u ururiyaa guriga xaaladiisa adigoo hagbad baan oogu jiraa hagbadaasi marka ay soo go-do baan wax kaga qabtaa blokeedka waxaana gacanteedaan ku samaystaa intaan saaxiibada imid ka haysto shaqad noocaasa baan guriga u farsameeyey nolosheedii horena isma lahayn hudhalaad noqonaysaa laakiin dee waxay dantu keentay wuri kalgacal beela dasre markaan saaxibadayna waxaan kula talinaya war saaxib ayaa lanugu shan doolar waa qaataa gurina waan ka wadaa hadda wax yar ka hadhay saaxib martirmaraya markii aan arkay inaan gurina shaqad boosna kaibsay gurina ka bilaabay anna aan ku noolahay tusaale ahaan dee waxyaabaha la isku dhaafay waxaa ka mid a habka maamulka lacagta oo qofku waxa yaree soo gelaya sidoo u maamulayo bal ka waran sidaad u maaray sidoo kale niyo waxaan u maareeyaa lacagtaa saddex doolar ragbad baan kaga jiraa sida runtii inta kalena isticmaala dee marka ay bal saddex doolar bal bishii qiimo oo weliba hagbad ku jirta marka adugu saasaan u maareeya hadii ilaha idinka leeyahay xirfada adugu badan oo kale oo xagga xoogaygaana guriga waan geliyey oo maalmaalin aan dee jaanis u qaata maalinta jimcahoo kale aan saaxiiba ka haysto dhalinyaro fara badan oo ku dhagaysanaysa oo dalkii aan ka shaqaysanaynin adigu nin dhalinyaraha baad tahay shan doolar baad qaadataa saddex doolar ragbad baad ku gashaa inta kale noloshaadaad ku maaraysa maxaad kula talinaysaana waxyaaba aad ka dhaxlashay ee khibraddaad dhaxashay maxaa ka mid a ka dhaxlay horta nina dalkiisa meel ooma dhaanto anu waxaan kuleeyahay nin walba dalkaaga hooya iskaga adkayso isagaa lagu garanayaa isagaa ku macaarif roon isagaa ku dhalinyaro roon wax dana oo ku jira tahriib iyo meelo orod kale midna kuma jiro dee ninkaa lacagta yar qaataanahay ninkaa guriga hadda dee ka dhistay baanahay ninkaa isagoo kaga nool baanahay ninkaa dee ehelkii iyo dhexdooda dee aan bulshada ku xumayn baanahay laahayn dee hebel cid wax ma tari karo ama hebel waa sidan ninkaa ku kalsoon baanahay dalkii iyo dadkiisaba marka anigu waxaan leeyahay war saaxiibayaal dee taynu reer raadinayna dalkeenay taallaa ama ha ku yaraatan kuu badnaato waa bal maalintii toban kun meel ku rid oo bishii eeg marka anugu waxaan leeyahay war halugu kalsoonaado dadka iyo dadkaagaba iyo diinteena baan ugu kalsoonaano kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi axmed oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada laascaano waxaana uu warramayay waryaheena cabdikariin olol dhegeystayaal markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay heesta ligan iyo fanaanka safwaan hala
mar baad leegleegantaa adnig lolku arka marbaalib inaad lahayd wakhtigu ka leexiyaa wayaho liganka noqdaa sidii laan ubax ku yaal mar baad leegleegantaa adnig lolku arka jeclayb inaad lahayd wakhtibu kaa leexiyaa wayaho liganka noqdaa adduunkuna waawaa waalidii armay laafiya kaniyo oo abkani lahaa ku dhiga lindaay ana aan ladaa adduunkuna waawaa waalidii armay laafiya kaniyo oo abkani lahaa ku dhiga lindaay ana aan ladaa maantana lalabahad jacayl lubiganiyawga ildaran layaab adigunu araad lisoo laabta iigu hay oy maantana lalabahad jacayl lubigan awga ildaran layaab adigunu araad lisoo laabta iigu hay sidii liigiyo dhashii mar baad laclaacdantaa dhigaaguna aanu lulan marbay lugahaaga tal adnigu lunkaa tiraa codkuna kaa yahay laciib sidii liigiyo dhashii mar baad laclaacdantaa dhigaaguna aanu lulan marbay lugahaaga tal admigu lunkaa tiraa codkuna kaa yahay laciib adduunkuna waa waalidii armay leeleelantiyo olortuna ku kugu hadhaa xaggaagana laalantaa adduunkuna waawaa waalidii armay leeleelantiyo olortuna ku kugu hadhaa xaggaagana laalantaa maantana lalabahad jacayl lubiganiyawga ildaran layaab adigunu araad lisoo laabta iigu hay maantana lalabahad jacayl lubiganiyawga ildaran layaab adigunu araad lisoo laabta iigu hay maantana lalabahad jacayl lubiganiyawga ildaran layaab adigunu araad lisoo laabta iigu hay
waa tahay dhegeystayaal aan intaasi kaga gudubno codka macaan ee fanaanka safwaan halac iyo heestiisii ligan halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a washington markaana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno dhegaystayaal waxaa la dheelay kulmo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska naadiga manchester city ayaa guuldaradii ugu horreysay ee horyaalka dalka ingiriiska kala kulantay naadiga kubadda cagta liverpool kulan xiise badan oo ay dadkii daawadayna si weyn ula dhaceen sida ay ciyaartu ahayd ay gegada anfield ku wadeesheen kooxaha liverpool iyo manchester city waxaana kulankaasi oo ay ka soo qaybgaleen daawadayaal gaaraya ilaa iyo qof ay ciyaarta daqiiqadii sagaalaadba gool koowaad u dheliyey naadiga kubadda cagta liverpool ciyaartooygooda dhowaan ay kala soo wareegeen naadiga arsenal ee oxlade jamberlin waxaase markaasi barbareeyey daqiqadii afartanaad ciyaaryahan sain waxaase ciyaarta markii laysku soo laabtay oo dibna ay labada kooxood ay garoonka ugu soo laabteen u dheliyey goolka labaad oo laba gool iyo gool ka dhigay ciyaarta naadiga liverpool ciyaartooyga robert firmino waxaase sidoo kale saddex gool iyo gool mar kale ka dhigay daqiiqadii kow iyo lixdanaad ciyaartooyga sadomeyne maxamed saalax ayaa afar gool iyo gool ka dhigay daqiiqadii lixdan iyo saddexaad taasoo jihada ka dhumaysay naadiga manchester city laakiin manchester city ayaa wax ka yar afar daqiiqo waxa ay la yimaadeen laba gool oo kale ciyaartana ka dhigtay saddex gool iyo afar gool labada gool oo daqiiqadii siddeetan iyo afaraad iyo sagaashanaad waxaa u kala dheliyay ciyaaryahanada silva iyo gondwan waxaana taasee noqonaysaa guuldaradii ugu horreysay ee naadiga kubadda cagta manchester city ka soo gartay horyaalka dalka ingiriiska iyadoo sanadkan ay wacdar ka dhigaysay horyaalka iyo kulmadii kale ee ay ciyaaraysa naadiga siri sidoo kale arsenal ayaa guuldaro kala kulantay naadiga f c barnmouth oo laba gooli gool guuldaro kala kulantay dhegaystayaal waxaa jirta in kooxuhu ay markaasi maanta manchester united la dheeli doonto naadiga stock city city ayaa horyaalka weli hogaaminaysa oo saddex iyo labaatan kulan oo ciyaarta iska leh lixdan iyo laba dhibcood manchester united afartan iyo toddoba dhibcood ayay iska leedahay liverpool iyo chelse ayaa sidoo kale dhibco intaa la mid ah iska leh horyaalka dalka sbainna waxaa la dheelay kulamo kale oo ay markaasina naadiga kubadda cagta levente ay la ciyaartay saltavigo gooli waxba ayaana looga wadronaday naadiga levente alavas iyo sevilla gooli waxba naadiga sevilla ayaa afka ciidda loo daray sbanyol iyo atletico bilbao gooli gool ay isla dhaaf waayeen kulanka xiisaha badanse wuxuu ah kulanka real sociedad iyo barcelona afar gool iyo laba gool ayuu ku dhammaaday naadiga barcelona ayaana afartaasi gool ku badisay inkastoo labada gool naadiga barcelona loogu horumaray ciyaartooyga jos iyo wanmi ayaa daqiiqadii kow iyo tobanaad iyo soddon afraad u dheliyay naadiga kubadda cagta real socied laba gool taasoo ka dhigtay ciyaarta markii la bilaabayba in naadiga ay dardar ku soo galaan ha yeeshee waxaa laba gool iyo gool ka dhigay ciyaartana lagu nastay ciyaartooyga paulinho gool uu suarez ka soo shaqeeyey markii laisku soo laabtay ayaa luis suarez mar kale u barbareeyey naadiga barcelona kana dhiga ciyaarta laba gool iyo laba gool suarez ayaa saddex gool iyo laba gool ka dhigay goolkulaad ayuu ciyaaryahan leonel messi daqiiqadii siddeetan shanaad ka dhaliyay naadiga real sociedad ciyaartana ka dhigay afar gool iyo laba gool maanta dhegaystayaal waxaa sidoo kale dhici doona kulamo kale oo markaasi ay kooxuhu marka laga soo tago sbain laliga waxaa la dheeli doonaa real batis iyo leganis horyaalka dalkaasi sbain waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta barcelona oo ka faa'idaysatay markale guuldaradii naadiga real madrid soo gaartay maalin ka horreysay valreal ay kala kulantay laba gool iyo waxbana aanirade barcelona oo sagaaliyo toban kulan oo ciyaartay waxay iska leedahay kow iyo konton dhibcood atletico madrid ayaa labaada labaiyo afartan dhibcood ayay iska leedahay valenciana waxay leedahay afartan dhibcood real madrid kaalinta afraad ay ku jirtaa waxayna meesha ay leedahay labaiyo soddon dhibcood iyadoo hal kulan baaqi uu u yahay dhegaystayaal xubinta cayaarahana halkaas aynoo joogto
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo dhegeystayaal inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ee idaacaddeennan duhurnimo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
markaana dhegaystayaal aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha waxaanan idiin soo qabanay nimcad codadka fanaaniinta nimcad dareeni maxamed biiki
hanka ku rabeeha hawlen heddaa ku jecele ha hodin aye igu dheho igu dheho kumeen dareen
naftaada naftaada haddaan daweeyo ikale caashaq kaga hiisho hadhow hadhow ragga qaar ha noqon hadhow ikee ragga qaar ha noqone
hanka ku rabee ha hawlen heddaa ku jecele ha hodin aye igu dheho igu dheho kumee dareen
naftaada naftaada haddaan daweeyo ikale caashaq kaga hiisho hadhow hadhow ragga qaar ha noqon hadhow ikee ragga qaar ha noqone
hoy baan bogga kaaga dhigay haddii moowaan kaa ilaalin
habsodhe laabtayda soo gal ah haddadayga noqo mas-uul halkaad ku taal kaama tiri karo ku baal naftanaa ku jecel
adaa kugu hamiyaaye huqiyayga dhow dhibaato hoy baan kaga dhigay boggayge haddii moowaan kaa ilaalin hoy baan bogga kaaga dhigay haddii moowaan kaa ilaalin
habsodhe laabtayda soo gal ah haddadayga noqo mas-uul halkaad ku taal kaama tiri karo ku baal naftanaa ku jecel
huqiyayga dhow dhibaato adaa kugu hamiyayaaye way baan kaga dhigay boggayge adimo waan kaa ilaalin hakrasho jacaylaan lahay hogacalaan hareera joogno hogaanka u hay wanaag nimcoy u hay wanaaga
qalbigan hadyeedkaaga dhigay halyey wahaw dulqalle hogaanka u hay naftayda halyey wahaw dulqalle waa tahay codadka nimcadareen iyo maxamed biike waxay gunaanad u ahayd idaacadda duurnimo dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise la nabadgelyo
akrasho jacaylaan lahay kalgacalaan hareera joogno hogaanka u hay wanaaga nimcoy u hay wanaaga
qalbigan hadyeedkaaga dhigay halyey wahaw dulqalle hogaanka u hay naftayda halyey wahaw dulqalle hogaanka u hay naftayda
haldaa dumarnimo salbaataay hormadkii nolosha dee calafku waad adiga adiga ikahibe